bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuhu kulan wanaagsanna khiyaartaana dhegaysanaysaa meel walbo aad ku sugan tihiin kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii dhacdooyinkii maanta dhegaystayaal caawana waa habeen arbaca ay baxayso khamiisna ay soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha afraad oo ah waa bisha abriil dhallinraada ah labada kun iyo toddoba iyo tobanka akhyaray barnaamijka dhacdooyinka caawa waxaanu ku soo qaadi doonnaa oo aad ku maqli doontaan hadduu alle idmo mudanayaasha ka tirsan aqalka sare ee dalka oo maanta isugu yimid kulan oo markaasi ay ku qaadanayeen xaruntooda ku taalla magaalada muqdisho islamar ahaantana ajandahooda uu ahaa doorashooyin markaasi ay ugu tartamayeen xubnaha uga qaybgalaya dib u eegista dastuurka barnaamijka ayaannu idinkugu soo gudbin doonnaa qaabkay u dhacday iyo weliba natiijooyinkii ka soo baxay waxaad kaloo barnaamijka dhegaystayaal ku maqli doontaan wasiirka koowaad ee dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo sidii ballanqaadkiisii horeba ku caddayd weli kormeeraya hay-adaha dowladda iyo wasaaradaha si uu u hubiyo hannaankooda shaqo iyo howlaha halkaasi ka soconaya waxaan barnaamijka aynu idinku soo gudbin doonnaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo kormeeray maanta qaybaha kala duwan iyo waxyaha wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ah waxaan kaloo barnaamijka dhegaystayaal ku soo qaadi doonnaa oo aanu idiin soo gudbin doonnaa mudanayaasha aqalka baarlamaanka dalka waa golaha shacabka qaranka soomaaliyeed oo iyaguna maanta markaasi isku raacay qaabka bedelaadda kuraasta baarlamaanka ee markaasi ama laga dhinto ama shaqooyin kale laga aado ee bannaanaata barnaamijka ayaannu idinkugu soo gudbin doonnaa dhegaystayaal kuwan ballaaran oo isna lagu soo dhoweynayey waanwaanta ay dowladda federaalka ee soomaaliya ka dhex wado maamulada gobollada dhexe iyo ahlusunna wal-jamaaca iyo weliba kan galmudug oo markaasi maanta ku qabsoomay magaalada muqdisho salaadiin iyo dhaqan ka qayb galay iyo hadalladii ay ka jeediyeen ayaynu barnaamijka dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad kaloo barnaamijka dhegaystayaal ku maqli doontaan oo ah xubnaha barnaamijkeenna ka mid noqonaya caawa tababar soconayay muddooyinkii dambeeyey oo lagu tayeynayay shaqaalaha wasaaradaha dowladda oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho tababarkaasi waxaa maalgelinayay bangiga adduunka iyadoo ay wax ka barayeenna mas-uuliyiin ka socotay ama macallimiin ka socotay jaamacadda ummadda soomaaliyeed barnaamijka ayaannu idinkugu soo gudbin doonnaa gebagabadii munaasabad loo qabtay iyo mas-uuliyiintii ka qayb gashay hadalladii ay ka jeediyeen waxaad kaloo dhegaystayaal barnaamijka caawa ku maqli doontaan magaalada muqdisho oo maanta si rasmi ah loogaga furay xafiis ama xarun ka shaqayn doonta iskudubaridka arrimaha gargaarka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo daaha ka furay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan dhegaystayaal iyo munaasabadii loo qabtay furitaankaasi oo ay iyana ka hadli doonto wasiirka wasaaradda gargaarka iyo weliba maraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka ah ee dalka marwo maryan qaasim barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal barnaamijka dhegaystayaal waxaa farsamaynaya saaxiibkay maxamed cabdi qalaf anna dabcan waa idila socodsiin ilaa iyo muddada saacadda ay soo socota hadba waxay inagu soo kordhana dhegaystayaal waannu idiin soo gudbin doonnaa hase ahaatee heeska caawa gebagabada barnaamijka waxa uu noqon doonaa hagaag dhegaystayaal codadkaasi macaan ee hablaha iyo wiilasha hobollada qaranka ee waaberi heeskaasi horu wadaay ayaad barnaamijka gebagabadiisa ku maqli doontaan dhegaystayaal oo aanu barnaamijka markaasi ku soo gebagabayn doonnaa dhinaca kale dhallinyarada soomaaliyeed eena dhegaysanaysa dhinaca ciyaaraha jecelna waxaan usii sheegayaa iyana in barnaamijka intaanu ku guda jirno ay ciyaartii ama ciyaarihii caawa dhacayay ee dhinacaasi iyo horyaalada yurub aanu idiin soo gubin doonno oo ah iyagu markaasi sidee dhammaadka luqtii ugu dambaysay oo loogu soo gudbayo afar dhammaadka ama semifinalka waxaa loo yaqaano barnaamijkaasi ama ciyaarahaasina oo goordhaweyta soo geli doona weliba ciyaaraha adag ee dhex mari doona kooxaha barcelona iyo kooxda yuventus iyo weliba ciyaaraha kale ama ciyaarta kale iyana dhex mari doonta kooxda monaco oo martigelinaysa iyadana ciyaartooyda ka socota kooxdaasi brushi dortmond oo jermanka ka dhisan barnaamijka ayaad kuwa socon doontaa hase ahaatee barnaamijka haddii aanu sii guda galno ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre ayaa sidii ballanqaadkiisii horeba ku caddayd waxa uu markaasi ku guda jiraa baryahan dambe kormeero isdaba joog ah oo kuwa qaarkoodna ay yihiin bakedis oo uu ku tegayo wasaaradaha dowladda iyo hay-adaha kale markaas dowladdu ka kooban tahay waxaana jirta in shaqaalaha iyo howlaha howlwadeenada wasaaradaha uu halkaasi kula kulmayo islamarkaana uu u kuurgalayo hawsha ay halkaasi ka wadaan iyo sidii markaasi loo sii kobcin lahaa ra-isul wasaare xasan cali kheyre maanta waxa uu kormeeray wasaaradda maaliyadda waaxyaha kala duwan iyo xafiisyada wasaaraddaasi ayuu midmad u galay kadibna waxa uu la hadlay mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaraddaasi isagoo ku adkeeyey sidii horeba ugu ballan qaaday in ammaanada dalka loo hayo la dhowro waa in ammaanada ay noo dhiibteen shacabka soomaaliyeed aan ilaalin siday wasaaraddu hadda samaynayso oo ah in qof walba lagu hubsado wasaarad walba iyo maamul walba oo dalka ka shaqeeya oo ku khasbanaan doonaa in la hubiyo qof walba oo mushaar la siinaaya inuu yahay qof dawladda u shaqeeya qofkaasi dawladda u shaqeeyana xaqa uu ku leeyahay dawladda waa inay dawladdu bixisaa iyagana marka la siiyo xuquuqdooda waa inay gutaan waajibaadkooda u leeyahay si haddaba taasi u dhacdo waa inaan ku dadaalnaa ammaanada ay noo dhiibtaan shacabka soomaaliyeed waa inay dawladda soomaaliya noqotaa gacan aamina oo dadka soomaaliyed ay ku kalsoonaan karaan waa in musuq maasuqa lala dagaalamo waa inaan la aqbalin musuq maasuqa ka soo horjeeda dhaqankeenna iyo diinteena waa in qabyaalada lala dagaalamaa waa in maamulxumada lala dagaalamaa haddii aad bushaar ka qaadato dawladda soomaaliyeed oo aadan shaqada joogin subaxi salaadii musuq maasuq wayaan haddii qofka madaxda kuwa u aqbalo taasna waa musuq maasuquu sameynaya waa mahadsantihiin dadaalka
waxa uu ahaa dhegaystayaal wasiirka koowaad ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo kormeerkiisii maanta ee wasaaradda maaliyadda iyo waxyaha kadib la hadlayay mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaraddaasi maaliyadda isagoo sidaad maqlayseenna ku adkaynayay in ammaanada la ilaaliyo islamarkaana wakhtiga shaqada iyo shaqada qaranka loo hayaba la ilaaliyo si markaasi qofka shaqaalaha ahi waxa uu qaadanayo oo ugu run sheego islamarkaana musuq maasuqa lala dagaalamo waa hagaag dhegeystayaal qaybii hore ee barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaad la socotaan radio muqdisho ayuu toos idinkaga imaanayaa markana dhegeystayaal kulankii shan iyo labaatanaad ee kalfadhiga koowaad ee xubnaha aqalka sare ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabsoomay waxaa guddoominayey guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdilaahi waxaana jirtay in ajanduhu uu ahaa oo loogaga hadlay arrimo ku saabsan sidii ay aqalka sare uga qayb qaadan lahaayeen kaalintooda ku aadan dib u egista dastuurka oo ay markaasi xubnihii u matali lahaana usoo dooran lahaayeen doorashooyin ayaa dhacay tartan ayaa loo galay xubno sanatarada ka mid ah ayaa tartamay waxaa ku dhawaaqaya ugu dambeyntii guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdilaahi
waa natiijadii baynu waynu isu sheegaynaa waxaa odeeyey afartan iyo lix qof waxaa xumaaday hal cod kolka waxa weeye saddex qof dabcan halka xumaaday mooye inta kaleo dhammi walkaa codkii bay siiyeen laakiin afar qof ayaan ii sheegayaa markaa natiijadii senator cabdi xasan cawaale qaybdiid soddon iyo siddeed cod ayuu helay senator maxamed cusmaan faarax toddoba cod buu helay senator cabdikariim maxamed xasan labaatan iyo toddoba qof cod senator deeqa xasan xuseen sagaal iyo toban cod marka waxa weeye cabdi xasan cawaale qaybdiid iyo cabdikariim maxamed xasan ayaa saddexdii kale ku biiraya kolkii shantii qof waxaynu u doorannay waxa weeye cabdi xasan cawaale qaybdiid cabdikariim maxamed xasan cabdiraxmaan maxamed faroole xuseen sheekh maxamed maxamuud iyo iftin xasan iimaan shantaa qof ayaa inoo matalaysaa guddigii dastuurka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya aada iyo aad baad u mahadsantihiin aada iyo aad baad u mahadsantihiin
waa xaqiiq dhegaystayaal waxa uu ahaa codkaasi guddoomiyaha aqalka sare ee federaalka mudane cabdi xaashi cabdilaahi oo sidaad maqlayseen ku dhawaaqayay natiijooyinkii ka dhashay kulankoodii maanta ee ajanduhu uu ahaa doorashooyin loo gelayey sidii ay uga mid noqon lahaayeen ama ay isaga soo saari lahaayeen xubnaha aqalka sare uga mid noqonaya guddiga dib u eegista dastuurka sidaad maqlayseenna guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdilaahi waxa uu ku dhawaaqay xubnihii senatarada ee ku guulaystay doorashadaasi waxaa ka mid ahaa senator cabdi xasan cawaale qaybdiid iyo senataro kale oo iyaguna markaasi ka mid noqonaya guddidaasi baarlamaanka golaha sare uu iska soo saaray guddoomiyaha ku dhawaaqaystiisa kadib waxaan idiin soo gudbinayaa markadna qaar ka mid ah senataradii iyaguna markaasi guulaystay oo halkaasi ka hadlaya cabdi xasan cawaale qaybdiid ha ugu horeeyo bismi illahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa ilaah baa mahad iska leh waxaan maaragtay runtii maantay baarlamaanka federaal amin aqalka sare ee baarlamaanka federaalka doorashadii maanta halkan maaragtay lagu qabtay iyadoo laga tilma iyadoo laga duulayo ama laga dhaqaaqayo iyadoo la fulinayo qodobka dastuurka ee boqol iyo soddon iyo saddex ee qodobkiisa labaad fakradda ee iyadoo ay baarlamaanku waajibaadkaa fushanaya ayaa maantay waxaa la galay doorasho doorashadaas oo ahayd loo baahnaa inay ka soo baxdo shan xubnood ayaa shan xubnoodii ka soo baxday ee annagu aanu ka mid noqonnay shan xubnood oo aqalka sare ka mida ayaa ku soo baxay marka hore waxaan doorashadaas annagoo u mahad celinayna guddoonka baarlamaanka aqalka sare iyo xubnaha sanatarada ah doorashadii iyo garashadii ay noo garteen inay hawshaas ay maaragtay noo idmadaan inaan uga qayb galno xubnaha labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose labada aqal inaan uga qayb galno oo xaggana shan baa awal hore loo doortay intaana maanta shan baa la doortay marka arintaasi runtii waxaa naloo dhiibay waxay tahay awalba hadde annagoo u magacawnayn dee dalka soomaaliya in la samata bixiyo waxaan maaragtay runtii ilaahay ka rajaynaynaa in soomaaliya aanu meel fiican iyo isafgarad ee ah inaan qayb ka qaadanno samaynta ama dib u eegidda dastuurka ku meel gaarka aad iyo aadaanan uga mahad celinaynaa baarlamaanka iyo xubnaha aqalka sare oo dhan iyo muxuu ahaa bahda warbaahintoo nagala soo qayb gashay iyo shaqaalaha intaba marka aad baanan u soo dhowaynaynaa insha allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu nagu ceebastiro soomaaliyana aanu si lilaahi ah ee ay uga gudbi lahayd baa rab muxuu ahaa dastuur goldaloolooyin leh sidii looga gudbi lahaa weeye hawshaani waa dibusixidda si bulshada markaan dabcan la saxana dabcan bulshada soomaaliyeed baa loo bandhigayaa inay codkooda ku darsadaan waxaa loo bandhigayaa dowlad goboleedyada waxaa loo bandhigayaa wasaaradaha ku shaqale waxaa loo bandhigayaa oo ka mida noqonaya qayb ka noqonaya wasaaradda dastuurka ka mid noqonaysa dowladda soomaaliyeedoo ayaa kulligeed laga wada qayb galahayaa marka insha allahu tacaala anugu intaasaan leeyahay shacbiga soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa inay qabi doonaan kalsooni aanu ugu adeegno oo xogogaalnimo badanoo aan leenahayna aanu sixitaanka dastuurkaan ka mid noqon doona waa mahadsantihiin asalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أمريكا الشرعية دي سيو نحر كيسي سنة العبد قيب ديد بادميي وحكري أنا وأن كنت رأي وحوية وما هدنق أبو مهدنق قولها أن كتر سنة هي أقل كسنة oo ii doortay oo inaan uga mid noqdo tobanka xubnood ee shanta xubnood ee uga qaybgelaysa mid ka mida aan noqdo tobanka xubnood ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee sixitaanka ama wax ka bedelka distoorka wallahi waa hawl weyn weeyaan iyo mas-uuliyad waa masiir umadeed wax naloo dhiibay ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu nagu nagu xiliyo ceeb tiraa baanu ilaahay ka baryaynaa ilaahayna uu na waafajiyo sida saxa ah inuu ilahay na waafajiya baanu ilahay subxana wa tacaala ka baryaynaa aada iyo aada iyo aad baad u mahadsantihiin
waxaan leeyahay kolley maanta doorashaan galnay adugu waa say ahaataba waa soo dhammaatay waxaana loo doortayna ma aha raaxo wax u fiican aakhirey adduunna ma aha runta markaan sheegno waxa la kormeerayo oo lala soconayo waa sharciga dalka lagu maamuli lahaa hal xaraf haddii uu ka khaldamo waxaan yeelinaynaa dunuubteenna ummaddaa soomaaliyeed wixii lagu hagi lahaa maskaxda lagu maamuli lahaa maskaxdoodii waa wax maanta inaan kormeerno oon la soconno oon wax ka diyaarinno naloo doortay marka waxaan leeyahay ilaah hanoo fududay marka hore marka xigta walaalahay sida cabdi xasan cawaale qaybdiid walaalkay cabdikariin walaalkay xuseen iyo waxaa naga maqan doctor cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole insha allah kolley isaganu inuu imaan doonaan rajaynaynaa isbuuca hadda aan ku jirnaa gudihiisa marka waxaas aad arkaysaan ma aha wax sahlan waxaana sugaya waa shaqo adag oo ummaddaas in looga cadaalad fala ah marka kolleyba waan dadaali doonnaa insha allah annagana aqoonteenna iyo garaadkeenna iyo dadaalkeenna ilaahay naguma cadaabo marka waxaan leeyahay kolleyba hambalyo intii hadda arrintaas soo gashay hambalyo ma jirtee waa un adiga xil lagu saaray ee dadaalka nala farayna kuwii ka run sheegay inuu ilaahay naga dhigay intaasaan kolleyba ka codsanaya guddiga loo doortay inay la socdaan dastuurka ay wasaaradaha ay khusaysana waxaan leenahay mar kasta aan ku darna alla kacabsi sida wasaaradda dastuurka iyo guddiga madax bannaan intaba inaan arrintaa ka cadaalad falno ka dadaalno ka taxatirno waxaana loo igmaday waa ummaddaas meesha iskugu timid wixii ay qaban lahayd marka arkayga intaasaan kusoo gaabinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantihiin waxaa mataqaanaa dhammeeyey arrinka sanataradii naga horreeyey oo hadlay waxaan la qabaa mahadcelinta ay samaynayaan sanataradii iga horreysay golaha aqalka sare ee maantan ansixiyey guddigan waa guddi dastuuri ah waxaa la yidhaahdaa guddiga la socodka dastuurka ayaa la yidhaahdaa waxaa uu la shaqaynayaa laba hay-adood oo dawli oo kale guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo wasaaradda dastuurka oo labadaba shaqadooda ay hawshaas tahay guddigan shaqo ahaan waxay noqonaysaa in uu la socod ku sameeyo uu oversight ku sameeyo oo uu dabagal ku sameeyo shaqadu ay qabanayaan guddiga madax bannaan ee dastuurka iyo wasaaradda dastuurka inta badan dastuurka soomaaliya oo ah mid qabyo ah ama kumeel gaar ah ayaa afartan sano insha allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo shaqada ugu badan ee dowladda soomaaliya ay qabato uu noqdo dastuur fadhiya uu noqdo dastuur maaragtay ummaddan soomaaliyeed heshiis ay wada gashay oo boqolaal sano shaqayn doona insha allah marka guddigan oo ah shaqadiisa in uu kormeero oo uu la socdo oo uu la xisaabtamo guddiga madax bannaan iyo hay-adda maaragtay u qaabilsan ee dawliga ee xukuumadda ee wasaaradda waxaan rajaynaynaa insha allah inay shaqadooda si fiican u gudan doonaan xubnaha kale ee golaha shacabka ka soo baxay iyo maaragtay laga yaaba in maamul goboleedyada sida qodobka boqol soddon iyo saddex farqadiisa labaad ee sida uu qorayo maamul goboleed walba inuu xubin ku soo darsado ayaa loogu talagalay haddii taal hadda la sameeyo in mataqaana xubnahaas ay isu yimaadaan ay maamulkoodu samaystaan kadibna shaqadoodii oversight-ka ahayd ama kormeerka ahayd la socodka ahayd inay qabsan doonaan rajaynayna aad ayaad mahadsantihiin asalaamu calaykum
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinkii maanta ayaad la socotaan waxaanu toos idinkaga imaanayaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal dhinaca wararka haddaan dib idinku dhigo dhinaca ciyaaraha ciyaartii yuven barcelona oo garoonkeeda ku ciyaaraysa camnow iyo kooxda yuventus talyaaniga ka socotay waa barcelona spain ah iyo yuventus oo talyaaniga ah horyaalada yurub ayay ciyaarayaan lugtii labaad ee wareega sideedamaadka horey waxaa saddex gool iyo ebar ugu soo badisay garoonka yuventus arena magaalada torino ku yaala kooxda yuventus ayaa saddex gool ku hogaaminaysa ciyaarta sideed daqiiqa iminka socotaa welina waa eber iyo eber hase ahaatee ciyaartii kale ee dhex maraysay kooxaha monaco oo wadanka faransiiska ka dhisan iyo weliba kooxda brushiya dortmont oo iyana jarmalka ka socota ayaa iyaguna markaas ciyaartooda xoogaa dibdhac uu ku yimid hase ahaatee iminka way socotaa daqiiqadii saddexaad welina waa eber iyo eber iyana wixii ku soo kordha barnaamijka intaan ku guda jirno ayaad maqli doontaan dhegaystayaal markana dhegaystayaal ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ah mudane mahdi maxamed guuleed qatar oo ay weliso wasiirka wasaaradda gargaarka iyo arrimaha maareynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctoreysa maryan qaasim axmed ayaa maanta waxa ay si wada jira xarigga uga jareen xafiis cusub oo markaasi oo xafiiskaas oo ah xafiiska qaranka iskudubaridka arrimaha gargaarka kaasi oo markaasi ujeedada laga leeyahay inay tahay sidii uu isugu dubridi lahaa oo isugu habayn lahaa howlaha gargaar ee loogu gurmanayo dadka iyo qoysaska soomaaliyeed ee ay saameynta adaga ku yeelatay abaarta dalka ku dhifatay ee ka jirta weliba dalka meelo badan oo ka mid ah xafiiskaasi munaasabad kooban oo loo qabtay furitaankiisii ayaa waxaa ka hadlay doctoreysa maryan qaasim axmed wasiirka wasaaradda gargaarka iyo arrimaha maareynta masiibooyinka doctoreysa maryan qaasim iyo weliba mudane mahdi maxamed mudane mahdi maxamed guuleed qatar oo isaguna ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka marka hore waxaan idiin soo gudbinayaa codka doctoreysa maryan qaasim wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda federaalk ah iyada oo uu xigi doonana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane qatar
marka ugu horeysa waxaan idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan aada u ajiibteen dalabkii aan idinkuugu yeernay aada ka soo qayb gasheen aada maanta noo imaateen waktigiinnii qaaliga ahaa noo soo hurteen waad ku mahadsan tihiin aada iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin marka labaad waxaan rabaa inaan isxusuusino waddankeenna waxaa ku habsatay abaar abaarta ma aha inaan wax laga qabanin ilaa hadda waxbaa la qabanaya ama ha noqdaan hay-adaha caalamiga iyo un-ka ama ha noqdaan ururada dawladda islaamka oo ay si loo yaqaana ha noqdaan dawladaha carabta ha noqoto dawladda turkiga ha noqdaan soomaalida isxilqaantay oo dal iyo dibadba joogto diyaashbara ama waddanka dhexdiisa ha noqdaan guddiga gurmadka abaaraha ha noqdo waxaan ka baqayaa inaan soo koobi waayo oo aan wax si un wax uga taga laakiin ruux walbaa ka qayb qaatay abaartan ma aha inaan laga qayb qaadanin aad baa looga qayb qaatay wax badanna waa la aruuriyey juhdi badanna waa la geliyey taasna waa ka mahadnaqaynaa ruux walba anoo ku hadlaayo magaca dawladda soomaaliya khaasatan wasaaradayda ruux walba oo ka qayb qaatay si uun inuu wax uga qabto abaarta waa u mahad celinaynaa arrinta intaas xigta waxa waaye intaasoo juhdi ah iyo orod ahaa jiray laakiin waxaa muuqatay xoogaa isbarbaryaaca leanno haddii camalka la qabanayo uusan isku duwid lahayn uusan coordination jirin meel laga haga oo laga hogaamiyana ay jirin waxaa dhici kartaa tuulo aniga saaka aan tegey adigana galabta inaad ii dabamarto isku hawshiina inaan ka qabanna tu kaloo agteeda ahna in lagu baaba'aayo marka saas darteed waa waxyaabaha aan u garannay inaan sentarkan furno ma aha soomaali inayna shaqo qabanin oo macnaha sentarkaana hadda shaqo ka bilaabatay ma aha waxaan aada ugu mahad celinayaa qolyaha businesska ah hadda waan iloobay markaan dadka tirinayay business society-ga soomaaliya shaqo badanay qabteen hormuud keliya hormuud oo keliya inta ay qabatay yaan latala tirin karin oon la taaban karin oo tuulo walba taagan oo cunto qaybin iyo biyodhaamis ka sameeya marka maxaan rabnaa maxay tahay ujeeddada aan xaruntan u furnay horta xarunta magaceeda waa xarunta qaran ee isuduwidda howlaha gargaarka micnaheedu waxay kutusaysaa howlo gargaar waa ay socdaan laakiin waxay u baahan yihiin hagid waxa ay u baahan yihiin hogaamin waxay u baahan yihin isku dubarid in laysla wado oo laysla shaqeeyo oo isku dhinac loo jihaysto waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin dadka ku howlan arrimaha gargaarka in messajkayga ama fariintaas si fiican inay idiin gaarto oo maanta laga bilaabo isku meel aan wax u wadno annagiyo wixii isla og matalan hadda tusaale haddaan soo qaata hay-adda un-ka oja waxay isiiyeen logistic clusterkooda diyaarado combod ah oo diyaar ah waxay idhaheen daqiiqadaadna dhahda meeshaas waxa loo qaada waa loo qaadayaa qofkii rabay inuu gobol wax u qaada asi aan ka warqabin markuu centerkaygala soo xiriira arrintii isla markiiaa la xalinaya haddii ay dhahaan meeshaas diyaaradaheenna ma tagaan lacagtay bixinayaan so annaga inaan lacag iska khasaarino ama diyaarad commercial ijaarino xataa uma baahanayno marka waxaan ka wadaa taas waxa aan haysanno resourceska waxa aan haysanno dad iyo adduunyaba inaan isku dhinac u jihayno si wanaagsan u adeegsanno si dadkeena dhiban aan si deg deg ah ugu gaarno waxna ugu qabanno ma ku dheeraanayo leanna waxaan rabaa qolyahan wax ina laga dhexeeyaanna inaan sababta aan ugu yeernay aan u sheega waxay ila tahay soomaali waxay ku amaadaa hadal nin badiyeyna ma wada sheegin nin yareeyeyna kama wada tegin marka nuxurkii waa intaas aan maanta idinku yeernay xarunta xidhiidhinta gargaarka bani aadminimo ee aynu ugu gurmanayno dadkeenna ay abaaruhu saameeyeen dawladdu markii la doortay madaxweyne farmaajo kadib xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayrana la dhisay waxay xil weyn iska saartay in muhiimadda koowaad ay siiso gurmadka dadyoogeenna ay abaaruhu saameeyeen ay sababay shubanka sababay barakaca sababay in xoolihii ay baaba'aan sababay biyoyaraanta iyo waxyaabaha aynu arkayno maanta gurmadka abaaruhu iyo in dadka loo gurmadaa waa priority ama ahmiyadda koowaad ee xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre waa sababta ay dawladdu u dhistay xukuumaddu u magacowday wasiir gaar ah iyo wasaarad ka shaqaysa gurmadka abaaraha iyo gargaarka degdega ah iyo sidii looga hortegi lahaa masiibooyinkan iyo abaaraha soo noqnoqonaya sheekh nuur sheekh nuur baaruud waa inoo sharxay cawaaqibka diiniga ah ee marka ilaahay lagu cisyaano ay keento oo ay ka mid tahay abaaro taa waxaa barbar socota oo qur-aankuna inoo qirayaa in allaha laa yuqayiru maa biqowm xataa yuqayiruu maa bianfusihim cisyaanku waa ka mid haddana waxaa ka mida tacaddiga aadamuhu u geysto biicadda taasi waa ta sababaysa in roob yaraani dhacdo maxay tahay tacaddiga aadamuhu biicadda u geysanaya dhirtii baynu jarnay dhuxul baynu ka dhignay waxay taasi keenaysaa meeshaanay dhir jirin inaan roobba imanin qashinkii ayaynu meel kasta ku qubaynaa bini-aadmigii baa markaa keensanaya oo sabab noqonaya isagoo ku tacadiyey ilaahay isagoo ku tacadiyey dhaqankii suubanaa ee ahayd inuu la yimaado in cimilada adowga di adduunka dikhow ku dhaco cimilada kululaato climate changeka waxay afka qalaad ku yidhaahdaan iyo kulaylka cimilada adduunka ku imanaya wuxuu keenayaa roob yaraan ilaa taa xal loo helo ilaahay loo noqdo diiniyan xal loogu helo bini-aadmiguna soo jeesto oo inkastoo dawladaha quwadda leh ee waaweyni ay sabab u yihiin dikhowga culimada cimilada adduunka sabab u yihiin roob yaraanta dunida saddexaadna aysan magdhowgii loo baahnaa helin way soconaysaa abaarahan soo noqnoqonaya maxay tahay markaa inaynu yeelno ujeeddada wasaaradda loo dhisay waxa weeye in daraasad lagu sameeyo kasakow gurmadka gurmadka degdega ah ee loo baahan yahay in ay xidhiidhiso oo xaruntan sababta maanta aynu u furaynaa ay ka mid tahay in la odoroso daraasad ku filan la sameeyo sidii aysan usoo noqnoqon abaaraha mar walba imanaya koobiyo laba kun koob iyo toban baynu ogeyn kadib baynu ogeyn sanadkii horeynu ogeyn haddaynu arkaynaa maxaynu kaga hortegi karnaa in aynu usoo jeedsanno inaynu ka faa'iidaysanno biyaha markuu roobku do-o shubmaya ee badda gelaya waa inaynu usoo jeedsanaa sidii biyo xidheen loo samayn lahaa habka waraabka beeraha wax looga bedeli lahaa oo loo kordhin lahaa irrigationka iyo beeraha waraabintooda wax soo saarka beeruhu si uu kordho dadkan dadkuna cunto ku filan u helaan looga faa'iidaysan lahaa baddaa dheer ee aynu leenahay looga faa'iidaysan lahaa calafka xoolaha in la kaydiyo ee aynaan mar walba qayladhaan dirsanin marka kasakow waa run oo sheekhu waa asiibay laakiin haddana waxaa iyaduna jirta wax innaga inagu xidhan oo ay tahay dadaalkeeda inaynu la nimaadno abaaraha baahsan ee dalka ka dilaacay waxay saameeyeen in dad fara badani barakacaan magaalooyinkii lagu soo barakaco ay ka dilaacdaan colora iyo shubanbiyo iyo shubanbiyoodka iyo xanuunadan kale waxaasoo dhanna waxaynu u gurman karnaa markaaynu gacmaha isqabsanno waanu u mahad celinaynaa ganacsatada iyo hay-adaha caalamigaah iyo dadyo dadka soomaaliyeed ama dibad hama ha joogaan ama gudaha ha joogaan inay kaalin wax ku ool ah ka geysteen gacan fiican ka geysteen guddida abaaraha ee qaranka ee jirtee shaqaynaysa ay aada ula soo xidhiidheen wixii dadaalkeenna ah aynu samaynay oo qaybinay laakiin uma baahnin mar walba abaar imanaysa inaynu usii joogno u ee waa inaynu ku talagalnaa kana fikirnaa wasaaraddana waajibka ugu horreeya ee saarani waxa weeye in ay la timaado qorshihii abaarahan soo noqnoqonaya looga hortegi lahaa dawladdu waa kuu diyaar wasiir xukuumadda iyo madaxweynuhuba diyaar bay ku yihiin inay gacankaas siiyaan sidii qorshaha aada la timaadee ah sidee abaarahan looga bixi karaa ay loo meel marin lahaa bulshada caalamka oo waddamada aynu saaxiibka nahay ay ka mid yihiin iyo hay-adaha caalamigana waa ka codsanaynaa in gacan culus oo ku filan oo dhinac walba ah hadday khubaro tahay iyo hadday taageero kale oo dhaqaale tahayba ay ku fidi u fidiyaan wasaaradda la shaqeeyaan dhismaheeda gacan ka geystaan
xagaaq dhegaystayaal waxaad la socotaan weli barnaamijka dhacdooyinkii maanta radio muqdisho ayuu toos idinkaga imaanaya ciyaartii barcelona iyo juventusna koob iyo laba iyo labaatan daqiiqa ayay iminka socotaa welina waa eber iyo eber dhegaystayaal haddii aanu barnaamijkeena ku soo noqonana dhegeystayaal tababar tayaynta shaqaalaha dowladda ku saabsanaa oo maalmihii dambeeyey ka soconayay magaalada muqdisho oo u soconayana ilaa iyo shaqaalo ka badan boqol oo ka kala yimid hay-adaha dowladda ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho tababarkaasi oo ay tayaynta shaqaalaha dowladda loo ujeedadiisu ahayd in lagu tayeeyo shaqaalaha dowladda iyo xirfadahooda iyo weliba howlaha qaranka ay u hayaan ayaa waxaa maalgelinayay bangiga adduunka iyadoo markaasina ay macalimiin ka ahaayeen oo wax ka dhigayeen sharo iyo macalimiin ka socday jaamacadda ummadda soomaaliyeed gabagabadii munaasabad loo qabtay waxaa ka hadlay mas-uuliyiin fara badan oo ka qayb galaysay munaasabadaasi oo ay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ku jireen mas-uuliyiinteedu hase ahaatee waxaan marka idiin soo gudbinayaa gudoomiyaha jaamacadda gudoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed professor maxamed axmed jumcaale hadal uu halkaasi ka jeediyey oo ku aadanaa ahmiyadda uu lahaa tababarkaasi iyo waxa uu ka bedeli karo howlaha ay qaranka u hayaan shaqaalaha dowladdu
wasiir aan maalin dhowtaad halkaan noogu timid ujeeddada ay ahayday in shaqaalaha dowladda qaybahooda ugu muhiimsan la tababaro lagana tababaro habka shaqaalaha loo qoro habka shaqaalaha loo xifdiyo iyo loo qoro waxaa kan la yidhaahdo human resource management habka dowladda ay wax u soo galato oo iyadana mataqaanaa dadka la rabo in la baro maamulka maaliyadda dowladda iyo qorsheynta shantaas muxuu ahaa qaybood ayaa laga tababarayay waxaa loo yaqaano luqadda ingiriiska the common factions ayaa laga tababarayay barnaamijkani ma ahan inta dadka la tababaray inay iska baxayaan ma ahan tababarka waxaa daba yaalla qiimayn joogto ah oo la rabo bisha soddonkeeda juulaay soddonkeeda in la ogaado tababarkii la bixiyey ee intaasoo juhdiga ay galeen muxuu ka bedelay goobtii shaqada iskuul mataqaanaa ufay oo ah condensed ah oo barnaamij loogu talageli lahaa laba bilood saddex bilood in la cufeyo condensed laga dhigay muddo yarna inuu ku baxo iyadoo lagu tijaabinaayo shaqaalaha dowladdu hadda awoodda ay leeyihiin barnaamij adag in la siiyo oo ay haddana barnaamijka goobta shaqada ay ka samayn karaan isbedel inbaas ay ka samayn karaan marka sida aan hore wadcinta u bixinay barnaamijka intaan la dejinin waxaa lala tashadoo lagu sameeyey qiimeyn lagu sameeyey shaqaalaha la tababare qiimeyna lagu sameeyey waxaa kan leeha bretraining assessment ayaa la sameeyey bretraining assessmentgaas ayaa marka waxaa lagu saleeyey casharada ay meeshay ka bilaaban karaan iyo meeshay ku tegi karaan marka barnaamijku sidaa ayuu u socday waxay ahayd qorshuhu inuu socdo shan maalmood inuu socday ahayday laakiin maalintii ugu horreysay bisha shan iyo tobanka ahayday wasaaradaha iyo liisaska aan soo gudno daraaddeed ayaa waxaa dhacda maalintaasoo inaysan suurtogelinin markaa waxaan ka codsanay qolinka tariinka bixinaaye maalinta casharkii ay ugu taleen inay afarta maalin oo kaleeto ku qaybiyaan ayaan ugu ayaanu ka codsanay wayna sameeyeen barnaamijkiina sidii loogu talagalay iyo moodulskii loo dejiyey oo wasaarad walbaba inta ay khusayso sida wasaaradda financega wasaaradda shaqada arrimaha bulshada guddiga mataqaanaa shaqaalaha rayidka intuba siay u khusayso loogu daraa dhaha barnaamijka la dejiyey waa kanaha kasoo tala bixiya tala bixintooda weyn noo soo celiyeen annagana macallimiintan u dirnay tala bixintooda marka waxaa waaye dib ayaa loo qaatay barnaamij sidaa looga wada tashaday ayaa ay qaateen macallimiinta riboortka ay bixiyeenna waxay noo sheegeen in dadka la tababaray ay dad haddii la tababaro danna waa horeeya laakiin intooda badan inay aad iyo aad wixii loogu talagalay ay u qaateen ayna fahmeen ayaa warbixinta nagula siiyey laakiin warbixinta waxay kasoo bixi doontaa bisha julaay marka la sameeyo assessmentiga impact assessmentiga marka la sameeyo ayay kasoo bixi doontaa marka aad ayaan ugu faraxsannahay in mataqaana shaqaalaha dowladda saa loo tababaro wuuna socon doonaa kulley sida muxuu ahaa qorsho uu yahay marka kusoo dhawaada jaamacadda ummadda wasiir iyo mataqaana hoolkan oo aan leenahay tababarada xataa dhexdeen aan qabsan karno waa ku qabsan karnaa jaamacadda ummadda dowladda iskale ma garata hay-adaha dowladda waxay u fasaxan yihiin jaamacadda ummadda inay yimaadaan tabaro ku qabsadaan hadday rabdaan xaflada dhigtaan inay ku dhigtaan macnaha hoolkan waxaa loo diyaariya ummaddaa loo diyaariyey marka saa ayaan mataqaan rabaa warbixinta inaan kusoo gabagooyo dhammaan waa salaamintu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa xagaaq dhegaystayaal magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa lagu qabtay kulan markaasi ay ka qayb galeen odayaal iyo waxgarad oo ka soo jeeda gobollada dhexe waxaana markaasi odayaashaas iyo waxgaradkaasi oo ay salaadiinna ku jireen ku soo dhoweeyeen kulankaasi ay ku qabsadeen magaalada muqdisho oo ay uga hadleenna muhiimadda ay leedahay wadahadalka dowladda federaalk ee soomaaliya ay markaasi ka dhex wado oo ay qabanqaabinayso oo ay ka dhex wadana maamulka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug fadhigiisu yahay magaalada cadaado iyo maamulka gobollada dhexe ee iyaguna markaasi xaruntoodu tahay dhuusamareeb xarunta gobolka galgaduud waxaana jirtay khilaaf dheer oo muddo u dhexeeyey in la doonayo iminka in lasoo gebagabeeyo kadib wadahadal dowladdu ay qabanqaabinayso oo la filayo dhowaan inuu ka furmo magaalada muqdisho kulankaasi haddaba waxaa looga hadlay dhibaatooyinka ay qabaan dadka gobollada dhexe oo ay ku qabaanna isqabqabsiga iyo colaadda heshiis la-aanta ah ee u dhexaysay labadaasi maamul oo degaan qura ka wada dhisan ama maamul goboleed keliya ka wada dhisan waxay ugu baaqeen inay heshiiskaasi ay ka shaqaynaysa iminka dowladda federaalkihi ay qaataan oo ay markaasi dadka gobolladaasina ay ku soo dabaalaan nabadgelyo si horumarka iyo dhismaha iyo baahinta dowladaba dowlad goboleedkaba looga shaqeeyo oo loo gaarsiiyo deegaanada guud ahaan ay ka kooban tahay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug odayaashii haddaba munaasabadaasi maanta ka qayb galay oo aad u fara badnaa waxaa ka hadlay oo aanu idiin soo gudbin doonaa caaqil xasan cilmi yaxye iyo weliba rag kaleo iyagona markaasi nabadoonno ah iyo weliba ugu dambeynta ugaas xasan ugaas maxamed nuur oo runtii shirkaas dadka soo qabanqaabiyeyna u mahad celiyey islamar ahaantaana codsi u soo jeediyey dhinacyada la doonayo in wadahadalka magaalada muqdisho uu uga furmo sidii ay markaasi dabacsani u muujin lahaayeen oo ayna u qaadan lahaayeen nabadgelyo iyo in ay dhexdooda ka midoobaan oo ay maamulkaasina wada dhistaan caaqil xasan cilmi yaxye marka hore codkiisa a idiin soo gudbiyo kadibna waxaa xigi doona nabadoon ama nabadoon kale iyo weliba ugaas xasan ugaas maxamed nuur
waa soo dhoweyneynaa halkaan dadka isugu yimid oo aan wax la xisaabi karo ka badan ama la magacyeeyo ka badan oo ugaasku magacu weyn yahay waxaan rabaa inaan ku salaamo afartaiyo tobanka iyo boqolka qur-aanka cadadiisa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi walaalayaal shirkaanu wuxuu leeyahay ujeeddo ujeeddadaasu waxaa weeye maamulka gobollada dhexe ama ahlusunna waljamaaca iyo galmudug oo isku gobollada dhexe isku ah iyo dowladda federaalka ah oo mahadiha ka gaartay isu keentay oo inay xamar ku kulmaan binayday saddexdaas qolo oo hadda isku qolo ah laakiin qolba meel ka timid inaan waaninno waxaan ka qabnona muujinno ujeeddada annagu aan leennahay waa intaas waxaan rabaa inaynu hormaro nimanka sunna waljamaac oo maamullada gobolka gobollada dhexe ka yimid wax badan baad soo qabateen wax badan baa laydin xaqiray mar dambe xaqiraad waxaad uga bixi kartaan inaad kalsooni la timaadaan kalsooni inaad la timaadaan dawladda idiin yeertay aada amaaweynteeda qaadataan walaalaha idiin yimid oo galmudug kalsoonida idinkugu yimaadeen inaad kalsoonidoo kala qaadataan waxaan idinka baryaynaa oon idinku guuraabinaynaa dadkaas go'doonka ku jira inaad go'doonka ka saartaan oo soomaali weyn ku dartaan oo dowladda federaalka aad ku dartaan oo dowladda galmudug aad ku dartaan adinkuna aad ku darantaan wixii la haysta aad wax ka qaadataan wixii maqan aad wax ka sugataan walaalayaalow ama maandhayskow waxaan idinka baryaynaa wax maanta ka dambeeya cuqdad ku jirta sunna waljamaaca ama maamulka gobollada dhexe inaysan loo soo yeerin waalidkiin baan nahay talada waxbaan ku leenahay dadka waxbaan ku leenahay dalka waxbaan ku leenahay haddana waxaan diidaynaa isqabqabsi inuu yimaado inaan isqabsanno ma rabno waa idiin oggol lahay inaad noo hadashaan waa idiin oggol lahay inaad noo xisaabtantaan waa idiin oggol lahay inaad wax noo soo qaadaan laakiin waxaanaan idiin oggolayn inaad shir kasta cabo maran kala soo laabataan idiinma oggolin ma idiin oggolin mana idinka yeelayno mana idinka yeeli doono waxaan idiin oggolahay inaad noo xisaabtantaan xisaabtanida noo soo qaadaan diinna iyo taanada isku soo qaadaan nagu meteshaan adinkoo wanaag lagu metelahaya maan idiin ogolna waxaan idinka diidaynaa inaad shirkaas ka soo laabataan adinkoon guusho ou leeyahay gaaga waxaan rabaa inaan idhaha nimanka galmudug galmudugay galmudug waa galgaduud galku waa galgaduud mudugna waa mudug waa taqaana hadaado maamulaa lagu dhisay waxaad ogtihiin maamulkii lagu dhisay inaysan nimankaana wax ka dhisan waxaad ogtihiin inaan la kala maarmin oo laysguhudiya waxaan idinka codsanaynaa walaalkaa hadduu kaa maqan yahay waa garab go-aanta ayaguna waa garab go-an yihiin adinkuna waa garab go-an tihiin maamulka aada noo haysaan galmudug ku magacaaban oo hadda madaxweynaha la dooranahaya keliya uu ka maqan yahay intii kale ay dhisan tahay waxaan idinka codsanaynaa inaad walaalihiinta kusoo dhawaadaan tiraa waa tana ka taliya waxay idiin dhala inay inta idiin soo riixaan yidhaahdeen awalba adinkaa haya noo hayo laakiin haddaad dhabarka marsataan tiraa waa xisaabtamaynaa waxbaa gelahayo inay xisaabtamaanay noqonaysaa waxaan idinka codsaynaa inta soo hor dhigtaan walaalayaalow wixii aan hayno weydiin haynayo waa kuwan dhah ayaguna markaas waxay idin dhihi doonaa adinkaa noo hayey noo hay galmudugay isjidciya haddaad guddoomiye leedihiin haddaad madaxweyne leedihiin haddaad wasiire leedihiin haddaad xildhibaana leedihiin walaalihiin u jilacsanaada sidii lagu heli lahay ugu jilacsanaada sidii wax loo wada qaada lahay u jilacsanaada dowladda federaalka aad baan ugu mahadcelinaynaa jihdiga ay ku bixiday in laysu yimaado jihdiga ay ku bixisay wax aan la qaadin karin oo la quurin waaye waxaanaan hore u soo arag waaye waxaan dowladdii hore ka weynay waaye marka hore waa idiin ducaynaynaa kor allaha idinka dhigo marka xigtana waa idinla talaynaa waxaan idinkula talinaynaa waxaa soomaalidu ku mahmaahdaa gacmo garangeel lagu salaaxa nimankaas guyuc badanay qabaan gumuc badanay qabaan daraansho badan bay qabaan waxaan idinka codsanaynaa nimankaas inaad daaweysaan caqligiinna maamulkiinna maalkiinna garashadiinna nimanka inaad daaweysaan ayagoo daaweysan labadii qolo inaad isku dartaan garsoor noqotaan oo dhexda ka fadhiisataan dowlad wada jiraan halkaas ka sugayno dowlad wada jira aan halkaas ka sugayno oon lagu kala marnayn adinka waa idiin dan oo dowladda federaalka waa u dan shacabka soomaaliyeedna waa u dan oo maamulka gobollada dhexe oo maanta halkan fadhiya waa u dan heshiiskaas waxaan idinka baryaynaa heshiiskaas inaad maryaha u furataan inaad awoodda saartaan meeshii xukulo inaad xukun saartaan meeshii maal u baahan inaad maalka ku bixisaan meeshii gar u baahan inaad gar bujisaan waxaan idinka codsanaynaa arrintaas sida aad isugu keenteen waan idinkaga mahad celaynaa waxaan kaloo idinkaga mahad celaynaa waxaa igu maqaala aniga in dayaarada raashinsida gobolkii loo diray in loo diray oo guriceel ka degeen oo meeshii nimankaanu ka yimideen ay ka degeen oo dadkii masaakiinta ay loo qaybinahayana waa ma waxaan idin leenaha masaakiintiina waa idiin mahadcelinay waa dad dawlad helay annagoo joogno shacabana waa idiin mahadcelinaynaa waa idiin mahadcelinaynaa waa idinkugu hambaryaynaynaa waa idinkugu hambaryaynaynaa waa idinku soo dawaynaynaa waxqabadkiiniyay ay waxay u taha muuqaalkii u horreeyey ayay tahay oo gobollada dhexe gaara oo gobollada dhexe gaara waxaan u malaynaa dawladdii idinka horreeday war mooye weli inaan wax dheef ka gaadhin haba yaraatay marka waa guul soo horyataad tihiin ilaahayna haydin guuleeyo anigu hadalkayga intaasaan u bahayaa salaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waxaan kaloo salaamahayaa ummadda maanta isu timid oo dowladda federaalka ah isu keentay ayadoo sanadku abaarna yahay colaadna yahay dhib badana yahay dowladda isu kaliftay galmudug iyo maamulka gobollada dhexe walsunna waljamaaca isu keentayna waa salaamahayaa waxaan salaamahayaa maamul gobollada soomaaliya dhammaantood oo intay isu yimid nabadda ku heshiiyey ayagoo ku dhowaanaya saan isleenahay ilaahay ugu dhowaanayana waa salaamahayaa waxaan u mahad celinahayaa ilaahay weynaayo waaxidkaayona abuurtay waxaan u mahad celinahayaa ummaddaas nabadda maanta ku baaday intaas intaasaan uga gudbahayaa intaas markaan uga gudba ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay waxaan ka baryahayaa dembiga muslimka inuu u dhanqaafo ilaahay waxaan ka baryahayaa colaadda muslimka haysata inuu ka qaado ilaahay waxaan ka baryahayaa abaarta soomaaliya haysata inuu ka qaado ilaahay waxaan ka baryahayaa colaadda haysata inuu ka qaado ilaahay waxaan ka baryahayaa soomaaliya tawfiiqda inuu usoo celiyo ilaahay waxaan ka baryahayaa si sahlan oo nabada ilaahayna isugu keeno ilaahay waxaan ka baryahayaa soomaaliya waa is cadowsatay cadownimada ilaahayna u ka saaro oo aqimo ilaahay isugu keeno ilaahay waxaan ka baryahayaa camal saliixa iyo cibaado wanaagsan soomaaliya inuu isugu dhiibo ilaahay waxaan ka baryahayaa manfac deeqa oy abaarta uga baxaan oo madar kuu horreeya ilaahay uu siiyo intaasuna waxaan uga baxayaa baryihii ilaahay waxaan u mahad celinahayaa ragga markaa gogosha dhigay oo gogosha u dhigay codkoodana in la maqlo codkoodana ku bixiyey taageeradana muujinahayana waa u mahad celinahayaa mahad celintaas waxaan ku danahayaa taladiinu ma haboonto intaas ayagaan ugu ducaynahayaa bismi illahi raxmaani raxiim bismi illaahi raxmaani raxiim ilaahu tawfiiqda dhan waafaji ilaahu tawfiiqda dhan waafaji ilaahu tawfiiqdana waafaji waxaan leeyahay nimanka la yidhaahda galmudug oo galmudug la baxay galmudug markii la yidhaahdo geesta waqooyi u xigto galmudug la yidhaahdo waqooyi u xigto madaxweynaha ka dhashay galmudug markii la yidhaahdo geesta koonfur xigtana ra-iisul wasaaraha ka dhashay horta in ogaada meesha u dhaxayda oo labadiina nibagees ka taagan yahay dadkii udhexeeyey waayo waxaad heshiisiyahaydaa intaas ogaada in layla in layla ogyahayna ogaada waxaad kala ogaataa ilamaa dawladdii cali yuusuf iyo mid dhahaata aad ku taagantihiin kursigeeda intii u dhaxayday madaxweynehan meeshaas ka dharona inuusa soomaaliya u tagin taasna ogaada waxaan marka barannay madaxweyne afka ka hadla waxuu ku hadlana aysan run noqona waa barannay haddii aad ayadii noqotaan wax dhiba maqabnaa awalay dhici jirta haddii aad codkaad ku hadasheen oon anigu dhagaysanahay oon idaacada ka maqlahayay kama soo horjeedin madaxweyne cabdullaahi farmaajo wuxuu soomaaliya wixii ka xumaada anaa ka xumeeyey ku been abuuran maayo codkiisa aad ka dhagaystay maantana waxaad u fadhidaa taladii gobollada dhexe waxaa lagaa rabaa samar samar aa lagaa rabaa waxaana la yidhi madaxweyne saddex misiro oo ku dhacaa hadduu noqdo saddex misiro oo ku dhacaa codkaygana waa maqli doontaa ilaahay anki waxau ku dhacaa halayidhi galeexe gacan xiran iyo guddoon jeecsan saddexdaasoo ku dhacaa madaxweyne abaaraa la joogaa aafaa jirta colaadaa jirta gacantaada fur gacantaada fur abaarta gacantaada u fur dadka masaakiinta oo hadda kuu yimid oo kula jooga ood madaxweynaha u tahay gacantaada u fur gacmaha inta dhigato u baryo doono waxu aruuri intaasaan adiga kuleeyahay galeexadna iska ilaali guddoo jiricsanna iska ilaali adiga intaasaan kuleeyahay waa madaxweynaha laasur haddii alla imana si gaarana waa kuula talin doonaa haddii ilaahay taadna intaasaan uga baxaa waxaan leeyahay nimanka la yidhaahdo alsunna waljamaaca waxaa taqaanin dalkii lagu dhashay oo lagu koray iyo diintii macaaniyada soomaaliya nin walba inta ku toocaday ka tegey aad gacanta ku hayda ha diidina dadka dadka u hogaansama dadka u hogaansama alsunna waljamaaca dadka u hogaansama diinta agkeeda ugu hogaansama ilaahay xagga ugu hogaansama aqliga ugu ku jiray iimaanka ugu hogaansama dadkiina iyo dalkiina u daneeyay alsunna waljamaacana intaasaan leeyahay galmudug waxaan leeyahay nimanka jooga run aan isu sheegno run runta haddaan la isu sheegin nagu xumaadaan waa been dhuusa mareeb haddaad usafri weydaan oo dhuusa mareeb soo jiida weydaan waxaad haysataan galmudug ma jirto tuulo waxaa waaye tuulo tuulo galmudug haddaad maqasho waa mudug markii go-an mudug markiis waayo tuulah u hogaansama dhuusa mareeb maamulkeeda iyo walaalnimadeeda iyo xiriirkeeda u hogaansama usamra jeclaada waxaad haysataan u ogolaada kursiga aad la fadhiyo oo la dooranayo madaxweynaha inaad wax ka gortaan ogolaada sadanada la haysto inay wax ka qaataan ogolaada nimanka galmudugna intaasaan leeyahay waxaa haroon ku noqonahayaa aynagu waxaa nahay odayaashii dalka odayaashii dalkaa nahay odayaashii dadkaa nahay waxaa nahay dadkii dawladaha iyo dadka la shaqay jiray waxaa hadda shirka ku jiraan waa dadkii soo rafaaday waa dadkii dalka u dhintay waa dadkii ku abaarsaday waa dadkii ku colaad qaatay waa dadkii wax kastaa kusoo gaareen maamulkii barlamaankii sideedaad wax weyn buu dalkaas ka qabtay wax weyn oo muuqan karo ka qabtay kii sagaalaadna wax weyn oo muuqan karo ka qabtay kii tobnaadna haddeeraa la joogaa barlamaankaas tobnaad ka hor nimankaasu dawlad ma arag barlamaankaas tobnaad ha laga qeybgeliyay saseere
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal ilaahay baa mahad iyo amaan leh waxaan mahad u celinayaa dadkii xafladdan soo qabanqaabiyey iyo intii ka soo qayb gasho aad bay umahadsan yihiin waxay isu dulma iyo shiddo kale isuguma imaan waxay isugu yimaadeen midda hadda laga hadlay odayaasha uga horreeyay ay la hadleen ka hadleen oo danta dadka ah waa ku mahadsan yihiin guushaan ilaahayna midii marbeldaha nooga dhigo waxaan u malaynayaa arrintaas odayaashu ka hadleen waa labada maamul oo maamulka sunna waljamaaca iyo maamulka galmudug oo hadda shirkoodii inuu furmo loo malaynayo dadka dhan xanuunka hayaa maxaa ka soo bixi doona waaye meeshaas waxaan rajeenaynaa wax fiican inay ka soo baxaan dhib horuu noo soo dishay kala burbur horuu noo soo dishay wareer horaan usoo aragnay ilaahay waxaan ka baryaynaa maanta hadday isu yimaadeen oo ay wadahadal isugu yimaadeen mid aan lagu farxo inuu ilaahay ka keeno mid lagu farxo ilaahay inuu ka keeno dadka ay ay maamulada u hayaanna waa udan ayaga laftigoodana waa udan oo haddii ay kala jajaban yihiin waxba ma qabsanayaan laakiin hadday midoobaan ay wada hadlaan wax weyn bay qabsanayaanoo dawladdii maamul goboleedka oo gobollada dhexe ay qabsanayaan waana lagu mahadaa iyaguna waa ku noolaanaya magaciinna iyo sharafkiinna ayaa kor ugu qaadmaya ummadda aad dawladda u qabaynaaduna waa oo gobollada joogtaana waa ku noolaaha waxaan ka codsaynaa qolo walbaba wixii ay awalhamaysay iyo wixii ay rabtay haddii ay weydo inay dulqaad iyo samar sameeyaan inay isu dulqaataan inay isu samraan inayse maaragtay ay fiiriyaan wixii ama la soo maray ama haatan dalka iyo dadku u baahan yihiin inay ku xisaabtamaan ayaan ka codsaynaa waxaana rajeeyaynaa wax lagu farxaa inay ka soo bixi doonaano dadku inta aan garanno waa gartaan iyagu taas middaasaan leeyahay dawladda federaalka ah madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali kayre waxaan rajeeyaynaa iyo madaxda kaloo dhan day xildhibaana leedahay iyo hadday wasiira leedahay iyo kulligeed waxaan u mahad celinaynaa aan uga mahad celinaynaa sida ay ay marada ugu duubteen oo isugu taageen waa ku guulaysan doontaane ha ka cajisinayn
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna barnaamijkii dhacdooyinka caawaha intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa sidaa idiinsii ballanqaadayna hees ayaa jiray oo gabagabada hore idiinsii maqashiyey waxa uu ahaa horu wadaay codadka macaan hablaha iyo wiilasha howlada qaranka ee waaberi ay nagu soo gaarsiiyeen barnaamijka waxaa farsamaynayey maxamed cabdiqalaf dhegaystayaal ciyaartiina weliba gaar ahaan ciyaarihii champion leaga ama ciyaaraha horyaalada yurub oo sideedamaadka lugtii u dambaysay la marayey ayaa caawa waxaa wada ciyaarayey oo la sugayay inay laba ka soo baxdo kooxaha yuventus oo barcelona marti u ah iyo rushiya dortmund oo iyana marti u ah kooxda monaco oo waddanka faransiiska ka dhisan monaco laba gool ayay ku horkacaysaa qaybtii hore ciyaarta ayaa hadda gebagabo maraysa monaco iyo dortmund waa laba gool iyo eber qaybtii hore ayaa gabagaba ah hase ahaatee dhinaca kale yuventus iyo ciyaarta ay ciyaarayeen kooxda barcelona waxaa la aaday iminka qaybtii dambe ciyaarta ayaa lasoo nasanaya xoogaa bareegii ayaa la aaday qaybta labaad marka laisku soo noqdana kasoo kordhan waa idiin soo gudbin doonaa hase ahaatee ilaa iyo hadda afartan shan daqiiqa ee la ciyaaray waxay maraysaa eber iyo eber ciyaartuna sidaan hore idinku sheegay saddex iyo eber ayay hore ugu soo badisay kooxda yuventus halkaas ayay iminka taagan tahay afartan shan daqiiqa oo la ciyaaray waa ay hareer martay kooxda barcelona oo garoonkeeda lagu ciyaarayo aadna uu camiran yahay caawa hase ahaatee aamusnaan iyo ay ka soo hartay shib guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka intaan dibdaba u kulmi doono nabadgelyo